walaay galabis in aragoona in sheego karo iina meeliyeeda ima taalo an ergida ku mid ahaa ma in ogol ini aan walqobsado amase ku hadalo meelo ma in ogol guruub shaksi ee haas magacaabay oo walqofliyahaa tawka ee aragtida tiitayba walinagatayd guruub wal qofkooley biliyo oo kale anii bilo oo dhowrow oo kale maya ergidan mayl hakiinka sheega ergidana diidi iyo ogolaashii leta diidi iyo ogolaasho midna melihi wala meelo kasoodan walqaldamo ee macnaha meelaas injiyo waliinqoodad una hadda lagna ma magacaawaano maadaama meelu kumuuquda ma inbaaqeeya oona in sheegeeya mas-uuliyiinta sasare ee madaxweynaha inka saraya guddoomiyaha baarlamaanka hisul wasaaraha wasiirida ma in sheege meeli shirqool dagaaled inuu ku socdo haddii arrintaasi degdeg alsoon fargeliyne ma biri waa masaad waa inuu arrintaasi tawqarhada doonto mayna kale suunka codsadaane in gobolka shabeellada hoose xoogayn in badan rag la dhihi maamul degmo gobolka laiskii wareejiye likidugi ragga qaargeyna si degdeg oo maanaa wixii maanaha faham waysniin un may codsadaane si degdeg eh in dawladda loo qaado shirkaasi ta unin nicanfi waay nisni abaawuli shirqoola lisniinki abaawuli saacadan wixii ku bilaabto ergooyinkayn mayn haraysinaa boqol iyo wali jir wixii unu dhan huteelaadka ka haraysina mayna imbaahnaa inuu si degdeg eh lanoo qaado kan inta ku socdo inii mataqaanaa wadadii hagaagsanaa kila ka toosiyo dib u heshiisiin ha socota dastuur inin ansaxiyo mataqaanaa fayla oo mataas wasiirka taliyaw inii oo khubaro la heshaanay la fiiriyey liisa ogolaaday inii meelaha ku baho marka wani ku dambogi markaasuu ka baad insha allahu lagu tallado yaa fadaan ma erago hayna wal degdegaaw meel meel rooro hayo ma ojini marka may fadaana dad yaw mataqaanaa caalamka in sheegaane madaxda qaranka ay sheegaane shirkaan inii wadadii lahay laka toosiyo qaldaadka hoo ka socdo marmay obsadaane dib u heshiisiintii la wada inay halaaw inay dhibaato ku qooyto shirkii sidii loogu talagalay ma ku socdaan anigoo ah guddoomiyaha arrimaha gudaha amniga iyo maamul usamaynta guddiga baarlamaanka waxaan u imid kormeere kormeeraan ka ahaa inaan kormeerno aan ogaano siduu shirku u socdo in xasilooni siyaasadeed baydhabo aan ka helnaan rabnaa gobollada la dhisaa xasilooni siyaasadeed inay ku dhaqmaanaan rabnaa waxaan ka codsanaynaa madaxda sare war cad aan ka rabnaa ummaddayay isku baabi'in ummaddan nabaday rabtaa waddanka nabadaan u rabnaa war cadaan ka rabnaa warqadaan haysanaa oo ka soo baxday bisha kowda bisha kowda oo nofembar warqadan waxay ka soo baxday xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa ku qoran in shirkan la hakinaayo intii laga dhammaystiri doono wadahadalkaan socdo waxaana la yidhi dastuur lama ansixi karo doorashona macnaha doorashooyin lama qaban karo hoolkana waxa ka socda waa dastuurkii oo la ansixiyey doorasho la isu diyaarinayo sidaa darteeda madaxda sare madaxweynaha iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo waxaan ka codsanaynaa ra-iisul wasaaraha wax war cad inay naga siiyaan waxaan meesha ka socdo fawdo waayo dadkeenna fawdo uma rabno nabadaan rabnaa ummaddaan horey usoo baaba'day baaba' kaleeta iyo dhibaato kaleeta iyo dagaal sukay raalli kamid